munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay islamarkaana ay kasoo qayb galeen marti sharaf isugu jirtay culummo salaadiin iyo mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose ayaa waxaa dowro saddex bilood socotay lagu soo gabagabeeyey ciidamada xisbada ee wilaayadaasi kuwaas oo ka kala yimid degmooyinka iyo deegaanada wilaayada muddada ay socotay dowrada ayayna ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah madasha ay ka dhacaysay munaasabadan ayaana waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ahaa culummada lagu casuumay gabagabada dowradan ayaa waxa uu dareensiiyey ciidamada xisbada ah ee dowrada loo soo xiray muhiimadda ay ugu fadhiyaan maamulada islaamiga ah iyo kaalinta ay kaga jiraan dhaqangelinta shareecada islaamka camalka muraayadiisu waa idinka camalka indhihiisu waa idinka camalka carabkiisu waa idinka camalka muuqaalkiisu waa idinka bawaabatulcilmi waa idinka tashkhiiska islaamka la tashkhiisinaya camalkeena la raba in la arkaayo waa idinka qofka ugu horreeya ee wilaayaadka soo gelayay cidduu la kulmaya waa idinka qofka doonaya inuu innagana bartaayo cidduu la khidaabtamaya waa idinka ummaddu cidday ku seexatayo waa idinka cidda amniga istiqraarka sugaysayo waa idinka cidda qadaha hadalkeeda u oofinaysa oo dhaartooda u oofinaysa oo garbaha ihi waa idinka cidda wilaayaadka iyo wilaadda gacmaha ihi waa idinka cidda xalaqaadka iyo dacwada iyo maraakista iyo maxaanku dhahday dacwadii socotay haddana sidoo kaleeto istiqraarka u sugaya waa idinka falijli haada walaalayaal waxaad ku taagantihiin haqri aad iyo aad u ballaadhan ayaad taagantihiin sidoo kale waxaa iyagana ka mid ahaa marti sharafka ka soo qayb galay munaasabadan dowrada loogu soo gabagabeynayay ciidamada xisbada ee wilaayada jubbada hoose salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxayna tilmaameen inay soo dhoweynayaan dowradan loo soo gabagabeeyey ciidamada xisbada islamarkaana ay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan shucuurta maanta naga muuqato iyo waxyaalaha aad soo bandhigteen waxaa weeye aad baan ugu faraxsannahay waxaan isleeyahay kutubadii aragteen oo noo soo bandhigteen lidin baray waxaa lidinka rabaa waxaa lidin baray waxaad u shaqaynaysaan waa ummaddan bulshada waxyaalaha lidin bara waxaa la rabaa marka tadbiiq inaad dhaqangelisaan oo lidinka arko waxaa idin qabsanayo macnaha shaqaa la wadaa shaqada la wadana waa mid ilaahi subxana wataala in lagu raalligareela rabo waxaa idinka hor imaana waxyaalo macnaha ilahi subxana u raalli keen in la zuuriya u baahanta marka iyada taas iida si ay macnaha annagana diyaaran idin lahay mustacdiin baa idin lahay in ilaahay diinta idinkugu kaalmayno ciddi xuna isla qabanno ciddii wanaagsanna wanaagga ugu kaalmayno wajazaakum allahu khayr wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaas kadib ciidamada xisbada ee dowrada loo soo gabagabeeyey ayaa waxa ay soo bandhigeen qayb ka mid ah waxyaabihii ay ku barteen dowradan macaashira almustamiciina alkiraam فمن دواعي القطبة والسرور في هذا المقام أن نسدي أسمى كلمة الشكر والعرفان التي لا تفي بما يختلج في صدري بما يختلج في صدري من مشاعر طيبة إلى مسؤولي مكتب الحزبة عموما وقسم الدعوة خصوصا من جهودهم المتواصلة في تأهيل رجال الحزبة والمحتسبين بكونهم مرآة العمل وقدوة الأجيال كم أحكام الميم الساكن ثلاثة وما هي إخفاء شفوية إدغام صغير إظهار الشفوية واستشهدوا أبياتا والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبات إخفاء إدغام وإظهار فقط والأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء ugu dambeyntii munaasabadan oo ku soo idlaatay jawi wanaagsan waxaa soo xiray weliga wilaayada jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis wuxuuna weliga dardaaranno muhiim ah u jeediyey ciidamada xisbada ah ee muddada saddexda bilood qaadanayay dowrada sharciga ah waxaa kale halkaan aan idinkula dardaaramaya walaalayaal waxaad ku magacaabin tihiin alxisba iyo wa fursaanuha baa ku magacaabin tihiin xisbada markii oo la sheego iyo wax ay ku magacaabin yihiin waad dareemaysaan waa arrin aad iyo aad muhiim u ah oo ku salaysan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna can ilmunkar intaas baa ku safaysantihiine barnaamijka aad ku safaysantihiin waxaan idin leeyahay dardargelintiis iyo gudashadiisna u diyaargarowa haddii howl cibaado ah oo diini ah aad qabanaysaana imtixaanaad badan iyo culayso badan baa la kulmaysaan waxaa marka idin dardaaramayaa sabar iyo dulqaad waxaa kale walaa dardaaramayaa nafta iyo nafta dardaaramayaa guud ahaan in aad dadka aad la tacaamulaysaan oo bulshada aad u dhimridaan aad u sabartaan aad ka gudataan hadafka aan leenahayna aad gaarsidaan taasna waa idin dardaaramayaa wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo muddooyinkii ugu dambeeyey dowraad sharci ah u qabanaysay bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa haatan waxa ay dowro sharci ah u soo gebagabaysay ciidamada xisbada ee wilaayadaasi waxaana ay ku soo aadaysaa iyadoo dhowaano dowrad tan la mid ah loo soo gebagabeeyey ciidamada xisbada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe